hab socodka doorashooyinkii loo ballansanaa golahu wuxuu walaac xoogan ka muujinayaa in doorasho xor ah oo xalaal ah oo ku qabsoonta wakhtigii loogu talagalay ay ka dhacdo dalka isagoo ku salaynaya arrintaasi ififaalooyinka muuqda ee khuseeya arrimihii ugu waaweynaa ee caqabadaha hor yaalla doorashooyinka kuwaasoo ay ka mid yihiin kow maarayn la'aanta ismaruwaaga ka jira habraaca doorashada xildhibaanada ka soo jeeda somalilan taasoo abuurtay in laba guddi doorasho ay samaysmaan labo xaaladda gobolka gedo oo weli aan xal dhinacyada wada qanciya laga gaadhin ilaa hadda saddex waxaa sidoo kale aan weli xal loo helin caqabadaha siyaasadeed iyo kuwa amni ee ka taagan gobolka hiiraan ee deegaanada hirshabeelle si loo hubiyo inay ka qabsoonto doorasho xor ah oo xalaal ah oo daah furan afar inaanay jirin weli dhaqaalihii doorashada ay ku qabsoomi lahayd oo aan meel la saarin wakhtigii doorashaduna uu taagan yahay oona ognahay inaan arrintaasina ilaa hadda aan waxba laga hayn shan u diyaargarowga doorashadaha xubnaha aqalka sare ee loo asteeyey shan iyo labaatanka bisha luulyo hadda maalmaha inugu soo food socda oo ilaa hadda diyaargarowgeedii uu hooseeyo taasoo shaki gelinaysa in lagu socon karo jadwalkii doorashooyinka loo asteeyey sidaa daraaddeed golaha midooda musharaxiintu wuxuu aaminsan yahay in haddii aan xal degdeg ah loo helin caqabadaha kor ku xusan ay dibudhac ku keeni karto habsami u qabsoomidda doorasho dah furan oo loo wada dhan yahay golu wuxuu ku boorinayaa xukuumadda iyo madaxda dowlad goboleedyada inay si degdeg ah wax uga qabtaan caqabadaha hadda taagan kana tabaabushaystaan kuwa iman kara si dalka looga hirgeliyo doorasho xol ah oo xalaal ah wakhtigeeda ku dhacda waxaa kaloo goluhu uu walwal uu ka walwalsan yahay faragelinta uu madaxweynaha xilkiisu dhammaaday maxamed cabdilaahi farmaajo uu weli ku hayo habsami u socodka doorashooyinka dalka wabilaahi towfiiq